habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaase ah bisha julaay ee sanadka kuna waa koob iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah faahfaahin laga helayo dagaalo ka dhacay maanta duleedka afmadow
si afantiri oo dagaal ah oo xoog leh oo weliba laba jeer ahaan iyagu ay soo weerareen baa jirtay labadiina runtii cashir lama ilaawaanahay ciidanka jubbaland noocyadiisa kala bedelan hadday tahay dalab hadday tahay mataqaanaa nabadsiid hadday yihiin mataqaanaa ciidanka sbeshalka
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee muqdisho kuruuga diwadda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran marka laysku daro soddon iyo afar ayaa saarneed marka magaalada garowe ka soo kacday muqdisho labaiyo tobankii iyo toddobiyo toban dabeeday kusoo beegnayd marka markay dhabaha cagadheganaysay ayaa maaragtay ay kanweyda dhabbihii cagadheganaysay dhinac uga baxday
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xogayaha guud ee isbahaysiga nato ayaa salaasada maanta sheegay inuu aada ugu kalsoon yahay in turkigu uu ansixin doono ka mid noqoshada sweden ee isbahaysiga nato iyo in hogaamiyayaasha isbahaysigu ee isugu yimid shirmadaxeedka labada maalmood ka dhacaya caasimada dalka lithuania ay diri doonaan fariin aada u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka ukrain ee gaarka ah ee kubiirista nato xulafada ayaa ka doodayay ereyada qoraalka wadajirka ah ee kulanka kasoo bixi doona laakiin waxaa jira in la isku raacsan yahay in ukrain ay ku biirto nato halka duulaanka ruushka aan loo bixin xubinimada xili dagaal dhexdeed looga jiro waxa ay u baahnaan doontaa isbahaysigu inuu adeegsado mabda ah weerarka lagu qaado mid ka mida nato waa weerar lagu qaaday dhammaan ee ku xusan qodobka shanaad ee isbahaysiga nato madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay in uu aqbalayo xaaladaas laakiin wax ka yar ka hor intaanay hogaamiyayaashu isugu soo ururin kulankooda salaasada waxa uu bartiisa twitterka kusoo qoray cabashooyin ku saabsan waxa uu sheegay in ay calaamad u yihiin in erayo gaar ah laga hadlo arinta ukrain la-aanteed zelenski oo la filayo inuu ka qayb galo shirweynaha arbacada ayaa sheegay in erey aan caadi ahayn lagu daray shuruudaha iyadoo aysan jirin waqti loogu talagalay in lagu marti qaado ukrain inay ku biirto nato ururka taalibaane ka taliya dalka afghanistan ayaa salaasadii amar ku bixiyey in la joojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada sweden ee afghanistan iyagoo sabab uga dhigay in ay gubeen kitaabka qur-aanka kariimka ee islaamka mudaharaad ka dhacay sweden bishii hore mudaharaad ogolaanshiya la siiyey ayaa sideed labaatankii bishii juun waxaa lagu arkayay muwaadin ciraaqi ah oo degan stockholm oo gubaya nuqul ka mid ah kitaabka qur-aanka kariimka ah banaanka masaajidka ugu weyn caasimada sweden xili ay muslimiintu u dabaaldegayeen munaasabada ciidul adxa dunida oo dhan dhacdadan ayaa dhalisay caro iyo cambaareyn ka timid dalalka islaamka qoraalka taalibaan ayaa lagu sheegay in imaarada islaamiga ee dalkaasi ay joojisay dhaqdhaqyada sweden ee afghanistan kadib markii ay sweden ogolaatay in lagu aflagaadoodo qur-aanka kariimka ah iyo caqiidada muslimiinta sida ay hadalka u dhigeen dibadbaxayaasha israa'iil ayaa xidhay wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada qudus iyo magaalada xayfa iyo weliba magaalada tel abiib banaanbaxan ayaa ah bilowga mudaharaadyo xidhiir ah oo dalka oo dhan ka dhacaya salaasada maanta ah waxaana looga soo horjeedaa dib u habeynta garsoorka ee dowladda taasoo kala qaybisay dadka israa'iil mudaharaadyada ayaa yimid subaxnimadii kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ay siiyeen ogolaanshiyo bilow ah oo sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare iyaga oo hore u sii waday isbedelo la soo jeediyey oo lagu sameeyey garsoorka inkastoo jiraan mucaaradad baahsan sharcigan ayaa waxa uu yahay mid ka mid a sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen netanyahu iyo xulifadiisa xagjirka ah qorshahan ayaa kiciyey mudaharaadyo socday muddo bila ah oo ay dhigayeen dadka ka soo horjeeda oo sheegaya in uu dalka ku riixayo xukun kalitaris ah dadka u waloleeya dibad habeynta ayaa ku baaqay dibadbaxyo ballaaran oo dalkoo dhan ah maalintii oo dhan oo ay ku jiraan mudaharaadyo ka dhacaya garoonka caalamiga ee ugu weyn israa'iil oo carqaladeyn kara safarada dalkaasi lagu tegayo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunada ee w f p ayaa sheegtay in kumanaan qof ay ka gudbayaan xadka dalka jaad ee ku yaala bartamaha afrika iyagooo ka imanaya dalkaay dariska yihiin ee suudaan si ay uga baxsadaan rabshadaha socday ku dhowaad saddexda bilood oo uu madaxa bini-aadamnimada ee hay-adaha caalamiga ah ku tilmaamay dagaal sokeeya oo ah kii ugu arxandarnaa hay-adda cunada adduunka w f b ayaa bayaanay soo saartay maanta oo salaasaha ku sheegtay in labaatan kun oo qof oo kasoo jeeda gobolka daarfuur ee suudaan ay gaadheen magaalada yar ee xuduudda jaad ee adre toddobaadkii u dambeeyey oo keliya hay-addu waxay sheegtay in qaar badan oo kamid ah dadka ka imanaya daarfuur ay si xun u dhaawacmeen iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dadka rayidka ah ee cararaya si ula kac ah loo bartilmaameedsanayo waxaana sidoo kale sii kordhaya rabshadaha qaabka qowmiyadeed ku salaysan bayaanka w f b ayaa lagu sheegay in ku dhowaad boqolkiiba toban caruurta kasoo gudbaysa daarfuur ee u gudbaysa jaad ay nafaqadara hayso w f b ayaa sidoo kale sheegtay in gurmadka ay ka wado xuduudka jaad iyo suudaan uu noqday mid aad u dhib badan sababo la xidhiidha xilli roobaadka oo sanadlaha ah waxaana ay diyaariyeen laba baabuur oo dhulka biyuhu fadhiyaan loogu talagalay oo midkiiba uu qaadi karo ilaa kun iyo laba boqol kilograam oo cunto ah kana gudbi kara wadada amaba qulqulka biyaha ee fatahaada roobabka ka dhalatay intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida markii ugu horeysay ayaa degmada xodur waxaa laga dhisayaa wadooyin laami ah xili kooxda al-shabaab muddo sanad ah ay go-doominayeen magaaladaasi mas-uuliyiinta degmada ayaa sheegay in hawshan ay gacan ka geysteen amaba ka geysan karto dib u dhiska magaalada mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo haya magaalada xudur waxaa ka bilowday dhismaha wadooyin muhiim u ah bulshada degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ilaa lix kilomitir oo wado laami ah ayaa loogu talagalay in laga dhiso halbowlaha magaalada xudur waxayna noqonaysaa haddii wadooyinkan la dhiso markii ugu horreysay oo xudur farays magaalaheeda laga dhiso waddo laami ah guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu oo aan khadka teleefoonka magaalada xudur kula xidhiidha ayaa ii sheegay in mashruucan dhismaha wadooyinka uu yahay mid loogu talagalay degmooyinka kooxda al-shabaab ay go-doomiyeen in lagu gaarsiiyo adeegyada bulshada dhismahan wadooyinka degmada xudur ka socdo waa mashruuc duwal bangi ay maalgeliyaan oo la dhaho s c r b oo somali crisis recovery project la dhaho oo kasoo kabashada xasaradaha iyo dagaaladaan waxaan looga talagalay oo degmooyinkan ay nimanka nabadiidka ay godoomiyeen oo sanooyin badan ay haysteen ama ay godoomiyeen in dadkii bulshadii adeeg ay u baahnaayeen la gaarsiiyo marka mashruuca saas uu ahaa marka wasaaradda qorsheynta iyo dowladda koonfur galbeedan ee gacanta ku hayso iyo wasaaradda maaliyadda federaalk ayaa mashruuca liidka ah marka waxaa la dhisi doonaa wado laba wado ah mid saddex mid saddex kilomitir ah iyo mid laba i bar kilomitir ah adi markii laisku darana ay yihiin ilaa iyo lix kilomitr ayaa la dhisi doonaa wadadan weyn magaalada xudur dhex marto iyo wado kale oo ayaa la dhisi doonaa hadduu ilaa yirahdo oo bulshada wax weyn oo ka bedeli doono oo isu socodkooda iyo isticmaalkooda iyo wax walba wax badan ka bedeli doono waan la bilaabay howshana way socotaa hadda injineeradii iyo dadkii ay imaadeen marka wax badan bulshadana way soo dhaweynayaan guddoomiyaha degmada xudur cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu wuxuu kala xusay haddii wadooyinka muhiimka loo dhiso shacabka inay isbedelayso bilicda magaalada ganacsigana uu horumar samaynayo waa haddii wado la dhiso oo wado la sameeyo bilicda magaalada way isbedelaysaa magaalada bilicdeeda way fiicnaanaysaa annagana waxaa noo sahlananayso in aan bulshadii oo aan ku qancino in ay ay samaystaan qof walba oo macnaha wadooyinkii hadiiba la dhisay in dadkii ay ka qayb qaataan wax walba oo horumarinta ah ay wadooyinka geeda ku abuuraan wax walba ay sameeyaan nadaafadii ay ka shaqeeyaan marka dhiirigelinay unoqonaysaa bulshada waxay kaloo dhiirigelin unoqonaysaa businesska qofkii hortiisa haddii wadada la sameeyo wado fiican loo sameeyo wuxuu ku dhiirananaya inuu asna business wadadii dhinaceeda uu ka samaysto oo business ka abuuro meesha oo ganacsi uu ka bilaabo marka siyaabo badane marka dadka wax badane uu anfaya waa tahay guddoomiye xilli magaalada xudur ay go'doonsan tahay gaadiidka badacooyinkana aysan soo geli karin muhiimadda ay u leedahay in wadooyin loo dhiso maxay tahay bulshada horta bulsha go'doon iskaga jirtay oo muddo badan go'doon ka jirta ku jirtay waaye marka wixii la samaynayo wado ahaato oo dhismo kale ahaato wixii la samaynayo bulshada way soo dhaweynayaan aadayna ugu faraxsan yihiin waayo go-doonkan ay ku jiraan ayaa wax walba maskaxdooda ka tirtiray waxay waxay maskaxda gashteen degmadan go-doon ay ku jirtaa waa horumar ma jiro wax ma jiraan wax imaan kara ma jiro wax lama samayn karo wax lama dhisi karo business lama samayn karo dadka badanaa intaas ayaa maskaxdooda ku jirto marka hadday arkaan howlo socdo ujeedad la samaynayo dhismooyin la dhisayo hadday arkaan marka waxay dareemayaan in ay la mid yihiin magaalooyinkii kale marka haddii baydhabo laga dhisayo wado xudurna wado laga dhisayo waa marka bulshada waxay dareemayaan in ay isku mid yihiin oo adeegii iyagana go-doonkii uusan ka celinin adeegyadii ay u baahnaayeen ay helayaan sida degmooyinka kale marka saasay marka bulshada muhiim ugu tahay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waa magaalo ay go-doomiyeen kooxda al-shabaab oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka dhinaca kale qalabka iyo alaabta lagu dhisayo wadooyinka magaalada xudur waxaa halkaasi geeyo diyaarado xamuul oo ka soo qaada magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaad weligeysaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a wararka ka imanaya jubbaland ayaa sheegaya in iska horimaadyo cusub ay dhex mareen ciidamada amniga iyo maleeshiyaadka al-shabaab dagaalkan oo daba socday howlgallo ka dhacay maanta meel u dhow deegaanka weel maaro oo shan iyo afartan kilomitr dhinaca bari ka xigta afmadow howlgallada ayaa daba socday kuwii axadii ay sameeyeen ciidamada maamulka iyo kuwa dowladda federaalka khasaaraha howlgalladan iyo qaraxa dhacay ayaa waxaan weli rasmiya laga hayn faahfaahin dheeraad ah howlgalkii dhacay axadii ayaa lagu dilay toban ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo ku dhintay duqeyn ay geysteen taliska afrika ee ciidamada maraykanka warbixintan waxaa inoo soo diray aadan maxamed salaad dagaallo goosgoos ahi oo ka dhacaya saddex aag oo ku dhow degmooyinka afmadow iyo xagar ayaa lagu soo waramayaa in khasaare xoogan ay geysteen dhulka ohowda iyo sidoo kale isgaarsiintu aad u adag awgeed aan loo ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ee deegaanadaasi ka dhacay si xog badan aynu uga helno howlgalladaasi ayaa waxaa v o a la hadlay afhayeenka ciidamada jubbaland gaashaanla dhexe maxamed faarax daahir waxaana uu faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen meesha la yidhaahdo welmaara oo ay hore ciidanka iyagu ugu tageen cadowgana runtii dhibaato weyn baa ku gaadhay si afan tiri oo dagaal ah oo xoog loo weliba laba jeer ahaan iyagu ay soo weerareen baa jirtay labadiina runtii cashir lama ilaawaanhay ciidanka jubbaland noocyadiisa kala bedelan hadday tahay dalab hadday tahay mataqaanaa nabadsiid hadday yihiin mataqaanaa ciidanka specialka hadday yihiin daraawiishti yani ciidanka jubbaland oo aan u kala harin dagaal caalami oo yani cashir cajiiba yaa meesha saaka cadowga ma loogu dhigay dagaalkiina hadda wuu soo afjarmay ciidamaduna si nabad oo deyskoodii u joogaan hadda waa tahay warar baa sheegaya in baabuuro qaraxyo ah ay ciidamada ku soo weerareen taa maxaa ka jira way jirtaa baabuur qaraxa ciidanka dagaalka kow waxay ka bilaabaan qarax baabuur qaraxa ay ka soo buuxiyeen baa yani ciidanka ay ku soo weerareen ama ay hawsha ku bilaabeen baabuurkaasi annaga wixii jira ee dhacdo ahayd dhacaynahan qarina ma doono dhaqankanagana ma aha hal baabuur oo ciidanka jubbaland ay leedahay yaa baabuurkaasi daaragta ku hareeray qaraxiisu marka wuu jiraa kalaxaasi laakiin khasaarihiisa ilaahay runtii aad iyo aad buu u koobay halkaa baabuur baa qarax yani waxyeello u geystay waa jirta maxaa dhimashadii dhaawaca dhanka ciidanka iyo dhinaca al-shabaab markaa
horta dee meesha mar hadduu dagaal ka dhaco khasaare dhimashadii dhaawaca way jirayaan qofna ma dafiri karo annaga laakiin bilxaqiiqadii wixii yani dhacay u baan sheegaynaa waxa ay ku dhaceenna waa fadliga ilaahay de waxa ilaahay qadarin cidna ma samayn karto cadowga khasaare weyn baa ku gaaray ilaa iyo inta ciidanku hadda meydkooda ay xaqiijiyeen ilaa shan iyo toban qof oo khawaarijta ah oo weliba nin madaxa ku jiro yani way waa laga takhalusay dhaawac fara badanna waa loo geystay dhanka iyaga baabuurka baabuurku qaraxiisu waxyeelada u geystay waa jiraa laba askari waa naga dhinteen way naga shiideen allah u naxariisto ilaa saddex askari oo kaleo dhaawaca waan leenahay yani hawshu sidaasay maanta u dhacday maalmihii ugu dambeeyey deegaanada dhulka jubbada hoose gaar ahaanna waxiga degmooyinka afmadow iyo xagar waxaa ka soconayay howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka iyadoona weli ay halkaa ka dhacayaan dagaallo iyo sidoo kale weeraro xagga cirka ahi oo laga fulilayo deegaano ku dhowdhow degmada afmadow iyo sidoo kale degmada xagar ee gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dalka turkiga ayaa aqbalay inuu taageero ka mid noqoshada dalka sweden ee sbahaysiga neto warbixin ay noo wada diyaariyeen batsi wasuara iyo anita powel waxaa inoo haysaa sahre ciilan nuur xogayaha guud ee nato jenis stoltenberg ayaa salaasadan maantaa sheegay inuu aada ugu kalsoon yahay in turkigu uu ansixin doono ka mid noqoshaha sweden ee nato iyo in hogaamiyeyaasha isbahaysiga ee isugu yimid shir madaxeedka labada maalmooda ka dhacaya caasimada dalka lithuania ay diri doonaan fariin aada u adag oo muhiima rabitaanka ukraine ee ku-biiritaanka nato ayay xulifadu ka doodayaan iyada oo weli uu socdo duulahanka ruushka ee uu ku qaaday ukraine madaxweynaha ukraine valadimir seleneski ayaa sheegay inuu aqbalayo xaaladaha lagu jiro laakiin wax yar ka hor intaanay hogaamiyeyaashu iskugu iman kulankooda salaasadan maanta wuxuu bartiisa tawiirarka ku soo qoray cabashooyin ku saabsan waxa uu ku sheegay inay summad u yihiin in qodobo gaara laga hadlayo iyada oo aanay ku jirin arrinta ku biiritaanka ukraine seleneski oo la filayo in uu ka soo qayb galo shir madaxeedkan maalinta berri ee arbacada ayaa sheegay in qodob aan caddayn oo ku saabsan shuruudaha lagu daray iyadaoo aanay jirin wakhti loogu talagalay in lagu marti qaado amaba la ogolaado ukraine inay ku biirto nato xulufada nato ayaa sanadkii labadii kun iyo sideedii waxay isku raaceen mabda ahaan in ukraine ay ku biirto nato laakiin lama diyaarin qorshaha xubinnimada ukraine stoltenberg ayaa sheegay in uu soo diyaariyey qodobo muhiima intii lagu guda jiray shirkii aan rasmiga ahayn ee wasiirada arrimaha dibadda nato ee bishii may kaas oo ay ku jiraan in meesha laga saaray shuruudaha qorshe howleedka xubinnimada ee dalabka ukraine madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa u sheegay xogayaha guud ee nato in ka hor shirka maanta uu ku raacsan yahay soo jeedinta la xidhiidha mustaqbalka ukraine inay awood u yeelato inay ku biirto nato waxaanu intaasi ku daray inuu aada u doonayo nato oo midaysan oo awood badan oo sii socota qaar ka mida xulufada nato oo ay ku jiraan maraykanka u k iyo faransiiska ayaa lagu wadaa inay la yimaadaan soo jeedin lagu xoojinayo ciidamada qalabka sida ee dalka ukraine inta uu dagaalku socdo iyo kadibba iyada oo loo marayo ballanqaadyo muddo dheer ah oo ka baxsan hanaanka xubinnimada nato ukraine waxaa loo samayn doonaa damaanad qaad amni si kastaba ha ahaate ee waxay noqon doontaa in la adeegsado qodobka shanaad si loo difaaco ukraine ayay tidhi leslie finjamuri oo ah agaasimaha barnaamijka amerika ee chatham howska oo v o a la hadashay
aad ayuu mahadsan tahay saare ciidla nuur ee nala socodsiinaysa warbixintii ay diyaariyeen batsi watsuskara iyo weliba anita bawel halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay diyaarad rakaab siday oo ka baxday dhabaha diyaaradaha ay kusoo degaan ee magaalada muqdisho ilaa hadda mas-uuliyiinta ma hubaan waxaa keenay in diyaaradu ay ka baxdo dhabaha diyaaradaha warkan waxaa muqdisho inoogu soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ismaaciil maxamuud hawarwa oo ka mida maamulka sare shirkadda hala ireland ayaa u sheegay v o a in mid ka mida shirkadda diyaarada ilaheer shilay ku gashay gudaha garoonka anaade isagoo xusa hadda inay wadaa baaritaan la xiriira sida shilka uu ku dhacay ismaaciil ayaa u sheegay v o a inaysan jirin khasaaro weyn oo soo gaaray kabtanada diyaaradda iyo soddonka rikaabkay ka soo qaaday garawe oo hadda yihiin kuwa beedqaba bismillah alxamdulilah salatu wasalaamu ala rasuulillah nin wax oo qadarab yaa dhacay shirkadda diyaarado badan ay leedahay marka diyaaradaasu marka waa qadar rabbiyaa ku timid howlaheedana hadda baaritaan baa ku socda wixii axwaal dib baan kasoo sheegi doonaa haddana kabtanadii iyo rakaabkii dhammaan waa fayow yihiin wax jira oo garaafa garaafa way jiri karaan laakiin hadda wax toosa oo jira ma lahan marka
xagee ka timid diyaaraddu diyaaraddu waxay ka timid garowe ka soo kacda imise rakaabay wada soddon qofood soddon qof sidee wax u dhacaan garoonka aadan cadday ku soo dhacdo xilli mashquula bal sawirka sii dadku sida ay wax uga dhacaan diyaaradda diyaaraddu waa wax iska qadarabbiyaa dhacday diyaaraddu maaragtay qadarabbiyaa dhacday wixii baaritaana iyo wixii axwaal dib aan kasoo sheegi doonaa hadda maxaan ku taagannahay howsha diyaaradda
maxaa rikaabka gaaray kabtanadu ay ii sheegtay inay fiican yihiin marka khasaaraha dhaawac ay dadka gaarin tow leegya
waaw garaafooyin waxyaaba garaafa garaafaha baa jira ma hadda wax jabana ma jiro wax kaloo hadda dheeraadana ma jira dhumashana ma jirto jab jabna ma jiro marka waxyaaba garaafa garaafaha way jiri way jiri karaa diyaaradda maxaa gaaray mashil weyn baa ku dhacay mase way ka kaban kartaa waaw dib baan kasoo sheegi doonaa cabdulqaadir okay v o a muqdisho
haddaba faahfaahinta sida shilkan uu dhacay ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay maarayaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan
shilku waxa uu dhacay diurad nooceedu yahay nooca brazil ay samayso oo loo yaqaano embry ama e ayaa saaka waxay ka kacday magaalada muqdisho garawey tagtay soo laabashadeedii markay soo laabanaysay ayadoo dadka dhammaan saaran ay yihiin soddon iyo afar ruux marka laysku daro kuruuga diyuuradda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran marka laysku daro soddon iyo afar ayaa saarneyd marka magaalada garowe kasoo kacday muqdisho labaiyo tobankii iyo toddobaiyo toban daqiiqay kusoo beegnayd marka markay dhabaha cagadhiganaysay ayaa maaragtay ay kanweyga dhabihii cagadhiganaysay dhinac uga baxday markaas taasaana maaragtay keentay inay diyuuraddii shil gasho oo maaragtay ay meeshii ku burburto ilaahay mahadiis dhammaan soddon iyo afartii qof oo saarneyd waa laga badbaadiyey oo dhammaantood way kasoo badbaadeen wax yar oo dhaawac oo gabar qoorta ka gaaray ayaa jiray laakiin dhaawac wuxuu ahaa aana sidaa u darnay marka ilaahay baa mahaddaas ka leh diyuuradiina halkii ayay taallaa marka sidaasuu maanta wax u dhahay maxaa sababa inay ka baxdo dhabaha diyaarada markay soo degtay
si dhaba hadda looma oga waxaa sababay waa baaritaan ayaan maaragtay ku bilownay sharciyan markay diyurada dhacdo civilavesinka oo wadankaas waxaa ku waajibaan inuu horta ummadda soomaaliyeed u sheego in diyurad noocaasa ay shil gashay dadkii ama ay wax ku dhinteen ama ay ka wada badbaadeen kadibna waxaa la galaa fayska labaad oo ah in warbixin hordhaca oo baaritaanka fikirkaasiinaysa lasoo saaro ayadoo la caddaynayo waxaa sababay shilkaas intaas marka la samaynayo waxaa laga helaa macluumaadka badankiis sanduuqyada oo dayurada saaran oo laba sanduuq ah oo black box loo yaqaano sanduuqyadaasa laga helaa marka sanduuqyadiina gacantay noogu jiraan baaritaankiina haddaan bilownay press releasekii ama macluumaadka ugu horreeyana haddaan sii daynay oo haddaan kasoo baxnay raweyga aweygiina dib ayaa u furnay hal saac ayuu noo xirnaa inta maaragtay jajabkii iyo maaragtay laga caadayay ranweyga marka alxamdulilah wax walba sidoodii caadiga ayay noogu soo laabteen dadkiina badankood guryahoodiyaa loo sii daayey qofkii aan waxba qabin qofkii yani shoog iyo waxsaasa qabana isbitaalada u kala gudbinay
waay marka garoonkii hadda dib ma u furmay
dib buu u furmay diyuuradii dib ayay u kaceen maaragtay qadareer weysaa dhakaaday etoobiya horteeday kacday african express oo air jabuuti ay isticmaalaysay way ka sii horeysay marka dowladaha hore bis caadiya u kacayaan hadda si caadiya wax diirad ama diversion samaysa ama leexata ma jiraan sida caadiyan tahay garoon markii wax yaroo ciladii ka dhacaan waxay dowladuhu sameeyaan magaalooyin ku dhow ayaa dowladaha lagu kala celiyaa laakiin qiyaastii aan samayna ayaa waxay noqotay inaan u baahnayn inaan diyuuradaha aan xanibaad kusoo rogno wax yar ayaa garoonku si macarati kumeelgaara noogu cirnaa waana si deg dega macdaa ka gaarto dhammaan ciidamada amniga oo isugu jiraan nisa iyo booliiska ayaa gacan weyn ka geystay iyo ciidamada amisom dabdamisku aad gurmad fara badan ayuu sameeyey qaybta ambulansida oo emergen serviceka ayaga lagu waday sameeyeen marka taas wuxuu noo saamaxday dhammaan iskaashigaas in si dhaqsiyo ah dadkiina dowladda looga saaro ranweygii ama dabihii dowladda cagadiganayeen la nadiifiyo dowladduna markii horeba dhabaaquma dhexaysa ma olin markii ay cagadhiganaysay ayay gees uga booday marka taasaana shilka keentay insha allahu tacaala sababta nabtaana waa ku gaari doonaa ama waxay noqon doontaa sabab ku timiday bayloodka bayloodyada oo khalad sameeyey oo khalad noocoo doonaba ha noqdo shilalka adduunka ka dhaca markii baaritaan la sameeyo oo dib loo raaco adduunku waxay isku raaceen boqolkiiba sagaashan inuu ka yimaado khalad ay bini aadanka dowladda wada sameeyaan marka tanna way ku timi doonaa hadduu laa yiraa ama waxaad dhici karta waxyaabo kale oo anweyga ama la xiriira ama dowladda lafteeda la xiriira oo ilaa waa mashiin waxa la wadaagay cilada ayaa isagana ku imaan karta dowladda ayada ahaan waa dowladaha ugu macalatay dayactirka wanaagsan ayay ka mid ahayd hangarkeeda wuxuu ku yaalaa south africa haddee waxay kasoo laabatay dayactir aad u ballaaran oo waxay la mid ahayd dowlad cusub oo kale diyaaraddu shirkada warramay
shirkadda hala airlines shirkadda hal airlines ayaa maarata dowladdu u shaqaynaysay marka ilaahay mahadiis in shilkii mid yasiran oo aan dad ku dhimin oo noo noqday maanta
aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxa uu ahaa maarayaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliyeed axmed macalin xasan oo u warameeyey haarun macruuf halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
fahid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reydiga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysan doontaan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheen dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda fmka v o eda dhadhaab ee kasoo gasa mawjada fmka hal iba todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa ganacsada qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo dowladda koontiga ka codsaday in loo iibiyo gaadiidka dabdamiska si looga hortago gubashada suuqada xeryaha sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan qaxootiga xilliyada dhexe soo galay xeryaha oo ka warbixin doona qaabkay ula qabsadeen nolosha qaxootiga ka marna xubintii shakhsiga oo aad ku maqli doontaan qaybtii labaad waraysi aan la yeelanay maxamed cabdulaahi axmed oo ah nin dhalinyaro ah oo aqoon fiican u leh dhaqashada geela oo ka sheekeyn doona qiimaha geela uu fadhiyo bulshada soomaaliyeed ee reer guuraaga ah barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed toddobaadkan dab xoogan oo sababay khasaarahan tiyadeed ayaa ka kacay suuqa ganacsiga halada dhagaxley ee kaamka dhadhaab dabkaasi oo baabiiyey goobo ganacsi ay leeyihiin bulshada qaxootiga ah iyadoo dabkaas oo walaac badangeliyey bulshada qaxootiga ah ay ku guulaysteen inay demiyaan dabkaas oo laga cabsi qabay inuu ku fataho xaafadaha xerada iyo qaybo ka mida suuqaasi dhagaxley ganacsada qaxootiga ah oo dhowr jeer khasaaro baan oo ka soo gaaray gubashada suuqada xeryaha ayaa dowladda koontiga ka codsaday inay ka gacan siiso in loo iibiyo baweydaha dabdamiska si looga hortago khasaarahan markasta soo gaara ganacsada qaxootiga ah waatan xabdi maxamed cali oo dowladda koontiga ka codsatay in laga gacan siiyo bulshada qaxootiga ah iibinta dabdamisyada maadaama ay yihiin canshuur bixiyaal xaquuq badan ku leh dowladda dalka waxay ku gubteen oo ku baaba'een ganacsi oo iisheeg baqaaro oo alaaba ugu jireen sida hadda adi saddex baqaar oo camal way gubteen iyo farmashiye guryana way gubteen marka saa ay tahana dabka shan saac kacay adi waxaan u malayaa dadkii horta ree dhagaxley wallaahi bilaa saa'iday u mahadsan yihiin daa'idaan ugu mahad celinayaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waayo haddii ayaga ahayn ilaahay ka sokow ilaahay baa wax damiye ka sokowna ayagaa damiyeenoo dadaaleen meesha horta biyola'aanba anaa ka jirtay hataa heer waxay gaareen biyaha maartay xaafadihii biyihii ilmihii loo aroorta nin walba uu dargaankii u aroorta uu la soo ordo uu damiyo soo xagaratamaha taageedna waxaa laga dhigay markaa guryihi ayaga gubteen waayo waxay samayn jireen marka horeeto ganacsatada iyo dadka kaleeto oo magaalada ku nool waxay samayn jireen dab markuu kaco alaabtan baa lagala bixi jiray guryaha dabkii waa la fasixi jiray laakiin tariibkan waxay isku dayeen in dabkii koontaroolaan ee maaragtay nafaf faraf ilmo yaryaroo hadda waxaa jirta umul cunug umula waxaa jira ooyihiis guriga ay oga tagtay oy suuqa adeega eega doonatay markay soo noqonaysana dabkii horteeda kace waayahay xamdi wax khasaarana feeda miyaa meesha dibka ka dhashay marka laga tago in hanti fara badan halkan ay ku baaba'deen maya hadda wax khasaaro ama wax dhimasho hadda oo dhacay ma lahan marka qaxootina wallahi cabsalaana wuu iska dhib badan yahay waayo magaalo dhan oo dabdamis lahayn dhibkeeda ay leedahay soo xagaratamahan magaaladana arkaysa waxaan u malaya annaga hadda dab waxaa dab markii la dhaho nin walba wadnaha ku dhex gu'i soo xagaratamahan dab waxaan ku dhahay wuu nadaashaday hantideenna iyo xoolaheenna wixii yaraa ood isku keenta oo daqiiqad kadib wuu gubani meesha dabdamis ma lahan wax isla marka intuu kuusoo ordo kuusoo gurmanaya ma lahan haayadihii inay soo gurmadaan la rabay dhadhaab haayad ka imaanaysa goormay dad wax u qabanay wallaahi dabkan korontaa dhalisoon baa laleeyay dadka dhan koronto unbay afka hadda ku haayaan koronto marka waa dareemi kartaa waayo haddii booyad annaga aan leenahay xaradan ay taalo ama dhagaxley ama ifoo bees ay noota qaxootiga ay u tahay xagadheera wayba naga fogtee hataa aniga ifo aan sila isticmaalayno ifoo ay taalo hataa way soo dhowaan leed soo xagaratma laakiin wax dhadhaab laga keenayo booyad in in biyo laga soo dhaaminayo booyadii la buuxinayo waqti badan ay qaadanay dabkiina xagaa waaye dabeelaa socotaa wuu sii kici hayaa soo xagaratmaan marka wallaahi dhibaato zaa'id u weyn waaye marka hadda waxaan kaloon rabaa meeshan inaan baaq oga diro oon fursadan kaga faa'iidaysto nadiif jaamaca wuu soo noqday dabdamisaa noo keenay weligiisba asagun baana garab istaagi jiray dowladdiisa beriga hore ay ku jirta waxaan dhihi lahaa haddana dabdamis qaxootigan u gaar eh inuu noo keeno maadaama hadda annaga maamul qumanoo qaxootiga hataa u hadlaayo ama garab istaagaayo aysan lahayn maanta waayo maamulkeena magaaladan gubata way ka maqan yihiin ilaa saacadan maan arkin canshuurna waan bixinaa dowladda oo national government way naga qaadaan canshuur soo xagaratamaan marka waxaan dhihi lahaa maadaama revenue ay naga qaadaan lacag lacagtaa inay ha shaqaysa waxa noo qabato nadiif waxaan dhihi lahaa arrintan ayada wax ka qaba dabdamis noo keen noona imaaw oo dhimasiibada nagu dhicaysa twenty four hours waa dabe walaalo waxaan dhihi lahaa dabdamis annaga noo gooni oon annaga haysano shacabkii ay isticmaalaan ama xarada booliska naloo dhigo ama u n h c r xarada naloogu xareeyo naloo kontaroolo ina aan ka codsanayo hay-adda u n h c r qaramada mudug ayadaa meeshan u degana ilaahay ka sokow maadaama maanta dowladda kenya ayna siisa garab ayagana waxaan ka rabnaa garab inayna siiyaan ay noo soo gurmadaan oo dabdamis annaga noo gaaray xara walba dabdamiskeeda oo gooni wey in loo keenaan ka codsanaya fadlan dabkan uu soo laabtay sababta ugen maxay kula tahay wallaahi dabkan mar walba wuu soo lalaabtay waana korontado managementgeeda uu xun yahay soo xagaratamaan waayo ii sheeg babalaitin wax la dhahaa ka jira gaarisoo kaleeto dabka waa la kontaroolaa saacado lagu xiraa jiraa dab waxaa jira darbiga wax lagu dhajiyo oo dabka kontaroolo soo xagaratamaan marka waxaan dhihi lahaa fadlan dabka wax kontarool in loo hagaajiyo oo dabkan isaga dhan la geliyo oo maaragtay caag la geliyo waayo dabkan fiilooyinka ayagoo iska bannaan oo afkooda iska furan yahay buu ama dab ku dhici oo biyo taabanayaan markaas uu dabka uu bilaabanay soo xagaratamaha wixii aan ku jirnana waa jiingad waa temporary shalta soo xagaratamaan waxaan dhihi lahaa marka maadaama annaga aanu ku jirin maaragtay guryo sar eh oo dabkii marka intuu dhagax uu qabanayo iyo maadaama baatiga bas hadduu gubta dhagax hataa uu badbaadayo hadda wax badbaada mala waa arkaysaa meesha masiibada maanta ka dhacda aad way umahadsantahay taasina waxay ahayd xamdi maxamed cali oo igu warantay suuqa xeerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab dhinaca kale qaar ka mid a ganacsada qaxootiga ah ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay siday u arkaan habka ay isu kaasha karaan bulshada qaxootiga ah si looga hortago khasaarahan mar kasta soo gaara suuqada xeryaha waa kan sayid maxamed haadi oo la hadlay barnaamijka caweyse kana warbixinaya siday u arko inay isu kaasha karaan ganacsada qaxootiga ah waxaan ka mid ahay dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasatan xerada dhagaxley musiibooyinku way soo lalaabteen marar badan bay soo lalaabteen dabku dhowr jeer soo laabtay kol iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan toona maaha hadda tii dhacdadii ugu dambaysay ilaahay baa naga kooboo de dad yar ku koobay ummadaana ilahay waxaan uga baryaynaa inuu u gargaaro oo wixii ka baxay maadaama oo dad uusan kaga bixin hanti baa kaga baxday hantidaana dee ilaahay bedel khayr qaba uu siiyo laakiin haddaan xalu laabto qaybta dadweynaha bulshada ku nool xerada dhagaxley iyo xeryaha qaxootigaba dhadhaab waxaan leeahay waxaa lagaga badbaadi karaa in isku duubnaan iyo midnimo in la helo maxaan ku dhahay markauu dabku kaco xiliyaduu dabku kacayana in la iskaashado qofka halka uu dab ka kacay haddii intii laysugu tago oo midnimo iyo maxaan ku dhahay iyo iskaashi la helo oo gurigaas ama saddexdaa guri ama afartaa guri ama halkaa guri meesha ka jira laysugu tago oo la dumiyo kadibna la qofkii wax ka dhacay ama dadkii wax gaadheen guryihii aanu dhisna ganacsatadu ha u dhisto dadka halkaa degan xeraday dooni ha noqoto ama ifo ama dhagahley ama hagardheer dadka waxgaadhay layidha wax loo qabto waa loo qaban karaa wax yarbaa qof walba kusoo aagi karaa saasna wax loogu qaban karaa taas waa lagaga badbaadi karaa waans ilahay waxaa kaloo lagaga badbaadi karaa ilahay wax badbaadiya mar walba in intii laysu yimaado wax laysku urursado la yidhahdo maxaynu wax qabsan karnaa maxay inoo gaari kartaa hantideennu n qof walba u hanti badan hadduu maanta musallafo oo hantida ka dhammaato dee berrika maalin wax yar oo laga yaabo inuu iskaga caawin lahaa oo dabka uu kaga hortagi laha intuu kharash ku darsado ama dabdamis booyad ha noqoto dabdamisa ama kharash system waxyaaba badan oo laga badbaari karo ama jarnatayar waxaa jira la gato oo dabka lagu damin karaa jira sida sida baabuurta kuwa lagu dhaqoo kale ah haddii la isugu yimaado oo waxman qabsan maxaan iskaga damin karraa oon dabka ka hortagi karraa la yidhaahdo oo tale iyo caqli laisu keeno wax badan baa iman karaa waayahay su-aasha taagan ayaa ah maxaa diidan in ganacsatada qaxootiga ah ay guddi samaystaan oo arrintan qaab ficliyan ah inay u galaan maxaa ka hortaagan now waxaan dhihi karaa wax kaloo diidan male waa dad xumo baan isi leeyahay ani shakhsiyan iyo dadkii ood moodo xaaladiisu ay ku soo urursato anu qaxooti baanahay qaxooti baanahay baa qof walba haddaad weydiiso tira war waxaan ma qaxooti baanahay qaxootigii waxaad moodaa wuuna ku dhex ganacsanaya wuu ku nool yahay waa meeshuu ku noolaa ee hantida uu ka abuuray hantida uu ku dhex ganacsanayo haddana markaa tiri warhadhaaniyahow sidan waa laga fiican yahay armaan fiicnaan lahayd inaan wax qabsanno tanaad samayso ama tala aad soo jeediso wuxuu ku lehay qaxooti baane marka waxaan dareemayaa wax kale oo hadda aan dhihi karo male waa dadnimo xumo aad buu umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa sayid maxamed haadi oo ka mid ah ganacsada qaxootiga ah oo ka warbixinayay sida ay isu kaashan karaan bulshada qaxootiga ah dhinaca kale mid kamid a qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa ganacsatada xeryaha ka codsaday inay caawiyaan qaxootiga danyarta islamarkaana si fiican ay u maareeyaan in sakada ay siiyaan qaxootiga iyo bulshada u baahan caawinta si ay u yaraato masiibooyinkan mar kasta soo wajaha suuqada xeryaha walaal cabdisalaan waad mahadsan tahay waxaa loo baahan yahay inaan tashanno dad islaam ah oo soomaali ah haddana muwaafaqadeennu aad bay u liidataa dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee dabka ahna waxaa uun looga hortegi karaa ani fikirkayga markaa saliimka aan fiiriyo inaan isku duubnaanno oon isku naxariisanno in maaragtay guddi si degdeg ah loo dhiso dadka culummada iyo odayaasha inay isku imaadaan sidii looga hortegi lahaa dabkaasna laga tashto tan kaloon ku dari lahaana in maaragtay dadka masaakiinta ah la caawiyo laisku naxariisto qofka walaalkaa ee baahan oon dabka shidanin ee deriska kulaha inaad dabka u shidto in sadaqooyinkaas lagu dadaalo sakadoo kale in si fiican loola baxo ninkaan cilmi u laheenoo sakada ayna ku waajibtay inuu culummada kala tashto oo sida saxda ee uu u waafaqo
waa hagaag dhegaysta weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka cawiiska dhadhaab waxaad igu soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku caddan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyay saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere oo stuudiyaha igula sugan si unagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijkooda kaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu mar kale marti noogu yahay maxamed cabdulaahi axmed oo ah nin dhallinyaro halabuura oo aqoon fiican u leh geela oo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeelannay oo intiinii haleeshay aad qaybtii koowaad dhegaysateen toddobaadkii hore toddobaadkana waxa uu maxamed ka hadli doonaa isla mowduucii hore ee ku saabsanaa geela iyo qiimaha uu ugu fadhiyey bulshadii soomaalideed horguuraaga ahayd waxaad kale oo maqli doontaan dadka xilliyada dhexe soo galay xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida ay ula qabsadeen nolosha xeryaha iyo adeegyada ay ku haystaan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga toddobaadkii hore intiina dhegaysatay maxamed cabdulaahi axmed oo ku magac dheer ciro oo ah nin dhallinyaro hal abuura oo ku xeeldheer geela ayaa ka hadlay qodobo badan oo ku saabsan sida uu geelu lafdhabar ugu ahaa bulshadii soomaaliyeed ee reer guuraaga ahayd iyo sugaanta hees howleedka ee geela qaybta labaad ee waraysiga oo dheeraa waxa uu maxamed toddobaadkan ku bilaabayaa midabada iyo noocyada geela midab markii la dhahaa geelu geel fiil aa jira oo cad may baa jira gaaf baa jira gareed baa jira dacar baa jira xay baa jira soomaal baa jira midab warka la dhahaa jira intaa markii laga soo tago geelu wuxuu kala baxaa geela hal badhaa baa jirta badhada waxaa la dhahaa hasha caanaha yar ama baaqimada hasha caanaha yar baa la dhahaa sidigta oo kale nirigta labada halaad ku sidkan ee labada halaad wada nuugta oo kale waxaa la dhahaa sidig baa la dhahaa igadha hasha ilmaha laga qashay ama ilmaha ka dhintay ee maqaarka ama haragga lagu maalo igadh baa la dhahaa iridhabanka waxaa weye waa geela adoolada ah ee ramadka reerka jooga markaa dhalala ilmaha intii laga xidho la arooriyo isagoo ilmihii laga kaxiyo ul lagu kaxay iridhaban baa la dhahaa dhaqayo oo kale asha gurtay asha sii guraysa welina aan gurin caanaheedu markay dhanaanaadaan dhaqayaa la dhahaa goloof waxaa la dhahaa iyadana hasha maran markaa ayada intay markaa dhashay ama ilmo ka baktiyey oo artiguna uusan weli maxaan dhihi jiray geelu uu abaahinayo oo iyada uusan arkin goloof baa la dhahaa oo weli aysan uurkeedu ilmo gelin horweyn geel badan oo reerka aan la joogin yaa horweyn la dhahaa abasax waxaa la dhahaa hasha aan cabaadin markuu artiga abaahinayo geela waxaa weeye aalad loo isticmaalaa jirta weelal geela weel geela lagu maalaa jira sida dhakal oo kale waxaa qaata inta badan kurayga dabadhoonka ah geela la jira ninka weyne geela wada maaha kuray waxaa jira dabadhoon la dhahaa oo geela raaca oo isagu geela daba socda oo lagu garaaca geela oo maanta nin geela caana ka maala oo geela aan ka dhex bixin tababar buu ku jiraa ninkaa dabadhoon baa la dhahaa dhakalka isaga isticmaalo ameelka ama doobkaha waxaa loo yaqaano waa weelka geela lagu liso xagaysi hasha markii la lisahayo oo hal qofa uu lisahayo xagaysi baa la dhahaa haaneedka oo kale oo markii dheelka hasha lagu lisayo intii jilibka la saaro lugta kalena saa loo dul saaro oo halka qofuu lisayo ama laba qof ay lisahayeen waa la haaneedaa marka hawad oo kalea jira waa si barbaraada oo geelu u fadhiista weeyaan hays baa jira hays oo nooca geela hasha markii kuruskeeda waxaa jirta hal kurskeedu saa u yara leexsanya ama baar ama leexa ama baar xariirta ama hays baa la dhahaa marka waxaasoo dhan waa nooc geela sifooyinkiisa weyaan marka intaas waa sifooyinka geela weyaan maxamedow waxaan ka soo hadalnay geela qiimihuu geela soomaalida dhexdeeda kaga jiray waxaa ka muuqata farshaxan badan iyo aqoon dheer aad geela u leedahay nin dhalinyaro ah oo magaalo jooga waxbartay baa tahay adiga oo nin dhalinyaro ah da-dan ah magaalo ku nool sidee kugu suurta gashay inaad waxaan xooga geela ka hesho sida kaa muuqatana jacayl badan baad geela u haysaaye inaad jacaylkaa geela u hayso adoo da-dana oo xilligan casrigaa jooga waa su-aal fiican waxaa weeye horta waxaa la dhahaa kullu shayin yarjicu ilaa aslihi soomaa in carabigi nin walba asalkiisuumuu noqon aniga asalkayga horea geel ahaa oo geel baan kusoo dhex barbaaray oo geel baan ku dhex dhashay marka haddaan meel kasta tago niyadeeda kama go-ayo sababtoo ah soomaalidana waa dhaqankeedii hore oo maadaama nin suganyahan ahay dhaqankii soomaalida iyo geeli iyo waxyaabihii dee inaan xifdiyo waa waajib saare weeyaan marka geela jacaylkiisa waxaa igu sababa mar dhow waa iigu dambeysay geel mar dhow oo dhowr iyo toban sana aan jiray yaa iigu dambeysay marka waxaa weeye geela aad baan u jecelahay oo isagu waa asalkayga horea geeley ahaa oo geel geel baan kusoo dhex koray aad baa umahadsan tahay aan ka hadalno bulshada soomaaliyeed ee xilligan iyo dhaqashada geela geelo ma loo hayaa qiimihii loo hayay xiliyada hore ee aan kasoo hadalay
waa su-aal aada u fiican niyahow looma hayo runta marka laga hadlo soomaalida dhaqankii hore geela waa la dhalan rogay aad iyo aad baa loo dhalan rogay waagii hore waxaa la sameyn jiray reerka markuu meel degan yahay ee geela reerka u jooga caanaha lama suuq lama keeni jirin xirsi wax la dhahaa la qaadi jirayoo dhiil yar oo dhita la dhahaa ama dhiil ama surmo waxaadu ama jiijo waxaad u taqaano aduu dhiil dhiilaha soomaalida isticmaali jirta ka mid ah yaa caanaha lagu shubi jiray oo reerka caanihiisa hadda magaalada loo soo qaadahay magaalo lama keeni jirinoo caanahaasaa intii lasoo qaado oo reerkan reer weyn oo aduu reerku dugsi leeyahay oo dugsilo u yahay caanahaasaa weel lagu shubi jiray kadib qofkii martiya imaado yaa la siin jiray laakiin hadda wixii waxaan u malayn waa la dhalan rogay oo caanihii cayagadunbaa lagu soo shubay suuqaa la keeni nin anka hadda kuu sheegayey oo horena aan usoo sheegnay stanza la dhaa waan soomaaliyeeda gabay uu ka tiriyey oo geela dhaqan qaabka loo dhalan rogo ka tiriyey yaa merisye waxaa ka mid ahaa uu leeyahay markan waxaa kan uu leeyahay yuusufow markaan gabay dhigaan dhara sarkayaa ee dhimbil shalay daartaa jirta iyo dhamac kulaylkeede bal dhegayso jaalka iyo wadaan kuu dhigdhigayaa marka wuxuu sifaynayaa geela geeluu sifaynaya baaca buu geelu dheeryahay dheeman iyo luule waa dhamayska xoolaha u mudan barana dhaafaaye dhaqankana dhardhaar buu yahay dhee la celiyaaye maalintay colaad dhiila tahay dhuunta la isgooyo ama dhabar garacdaa darmaan uu dhin dhalay diiday isagaa dhibaatada dinshaadharifka reebaaye hadduu dhaawac ruux gaaro oo loo bandhigo diinta dhibaabada halbeegeedu waa dhaawin iyo liiga marka dhowr halaad loo simaa dhab u taxaashtaaye dhibaad iyo sakaa lagu baxshaa sidigta dhoorwiile nafta waxaad u dhiibtaana waa jaawo dhicinteeda nin dhintaa dharaar lagu kanfaa culus dhalaysaa hadday beeshu dhaqan dooran waa udubdhaxaadkii dhaydiisa caanaha ayaad boqor ku dhaashtaaye tif kaloo ugaas lagu dhibciye dhabarjab weeyaane hadduu wiil habeen kuu dhashay dhowr ku alalaasto xuduntiisa dheehaad ku xidhiidhoygu suu yahaye wax ka dhigan sidaa waa inuu dhaabad yahay geele marti dhabaqla weeye kolkay kugu dhakoolnaato inaad soo dhowaysaa gobba laga dhugaagaaye dhicir caanaheedaa ku filan dhiilka xoorta leh geelu wuxuu ahaa iyo ugaasyada in loo xataa caana ugaas lagu caanashuuyi jiray iyo in magta lagu bixin jiray iyo in xataa haddii gabadh la dhabar garaaca layska qaadi jiray geel xumayna iyo xaalmarina iyo dhibaada iyo sakada iyo in waxaasoo dhan lagu bixiya markuu kasoo hadlay wuxuu sii leeyahay weliba abwaanadii hore geel usoo gabiyaxtoo kasii hadlay wuxuu leeyahy dhugtankiisu geel wuu badnaa waa dhigaal qoranoo dhololkii abwaanaduna waa xaani dhagaxeed aayado ilaah baa ku dhigay dhabangabdheedley afalaa yanduruuna ilal ibili kayfa quliqad baa meel soo gelaysa marka isagoo dhankaa iyo dhankeer dhalad ahoo sheegan niman baa dhan taaloo bahdilay dhaayin sharafkeeda idahay ku dheeraariyaan dhaadyaro ariya dhagadhagana qaar baa u xidhay dhaqanyadiisiiy dhudhumahana shulliyay u gelin dhowla la arkaa rogitaankii geela dhaqankiisa la dharan rogay buu halkan kaga hadlaya marka waxay dhariyo jaan ugu karsheen moordi dhookiran dhalowyahan ma daaqday haruur bay dhugdhugataa iqle iyo waxay gurubsataa daani dhowraxay iyadoo dhanuuntoo dhan qalan bay dharqinayaan dhiil kuma lisaan iyo ameel dhoodir loo cogay aag bay ku soo dhiijiyaan dheef ka dayayaane isagoo dhanqalan oo dhangegan oo dhalafa luuqoobay heemaar dhanaanadayba suuqa dhigayaane dhur waxaan lahayn bay haddeer maal ka dhaliyaan dhabcaalnimadu waa geel inaad dhaadka ka xidhaa ood dheran ka doontaa intaad dhuubka gelisaa dhohondhoh daraaddiina aad dhifiq ka weydaa duul aan dhaqaalayn aqoon baa dhan raraya dadka hadda jiruu ka hadlaya marka ayadaa duul aan dhaqaalayn aqoon yaa dhan rarayaae dhugatiya dhukaan baa dilo way dhambacataaye dhangad bay ku jiedaan sidii tuug u soo dhacay siday ula dhaqmaan waa gunnimo waana dhagar weyn dhag inaan idhaahdaan ka baqi dhiikarnay hele allow yaa ka dhaca oo ka dhaca dhudi ma geeyaan maba geeyaan oo geelide dhaqidiisa iyo wixii o dhan way dhalan rogeyn weyaan marka meritadaas dangabay wuu sii dheri laakiin ma sii wadi karno waraysi baa noo socda marka intaas kolley ciddii fahmaysa way fahamtay wamaasantahay maxamed ow waxaad tahay nin abwaana adiga laftaada hal abuura guntiiyo gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaadhnay adiga laftaada waxaa tahay nin hal abuura kolleyna sida aad geela qiimaha ugu hayso horaan uga soo hadalay ma jiraan wax sugaan oo aad ka tirisay geela iyo qiimihiisa iyo kaalinta kaga jira bulshada soomaalida dhioha way jiraan kolley niman aanu kaftamayn de anugu inta badan sugaanta geela way igu yar tahay nin aan maalin kaftamaynay oo saaxiiba ahayn baa wuxuu yidhi looda iyo geel iyo hawlahaasaan ku kaftamaynay xagga shkinta markii la dhahaa geel iyo looda keebaa nacfi badan aan ku kaftamaynayo marka xoogay geeli baa markaa isagoo u gafayo oo aada u deelqaaf uga sheegaya marka gaba yaraa oon macnihii geela muhiimadiisa aan kaga hadlayoon lahaa ladaab lagu durtuurtiya rashiid labanka fiiqdiisa luunka kaama gooyaan riyuhuydana waa looge looda lama dhamee caana waa ibilka unlaace liska inaydiin oo dhashiya lucug karuurkeeda galxoodkiisa laasime halkiiyo labajirkaygii nimaan laacin caanaha tuldaha laga garaatroone la mid ma ihi nimankii ku koray riyo labeyntooda dhuuxiya lafaha way dhisaan labanka mayliiga laasima karuurgeelku waa lagama maarmaane niman labanka geela amar dhamin laabtu waa ebere nin ragay labaysaa cilaan doqonsa waa liide muxuu luunka geel roga ka garan loodkan dhaqansuulay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed oo ah halabuur da'yar oo toddobaadkii labaad marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa u qaybsama saddex qaybood oo kale ah dadkii xeryaha qaxootiga lagu bilaabay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ilaa laba iyo sagaashankii dad xeryaha qaxootiga soo galay sanadihii labadii kun iyo lixdii ilaa labadii kun iyo koob iyo tobankii iyo dadkii xeryaha qaxootiga ee dhadhaab yimi wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii oo aan intooda badan weli looba aqoonsan qaxooti rasmi ah dadka xeryaha qaxootiga yimi xilliga dhexe ee labadii kun iyo lixdii ilaa labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaa xeryaha ula qabsaday si lamid a sida dadka muddada soddonka sano ka badan ku noolaa xeryaha qaxootiga xasan maxamed axmed oo ah nin oday ah oo xeryaha qaxootiga ku noolaa ilaa labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaa ka hadlaya noloshiisa xeryaha iyo adeegyada uu ku haysto hagardheere inta aan jooga haddaan ku dhinta nasiibkee ilman ku korsada wiilisheeda ilma ku dhaleen alxamdulilah inaan ku jisaaro dowlada kenya ma iga suurtoobayso mahad gaari aad iyo aad u weyn ayaan ugu mahadnaqaa xuduudkaas waa noo fureen dowlada kenya weelkaamayna dheen weligayga dhib ma arkin walahi wax walba waa ku haysanaa iskuulaadka daawada xagga magangelida nin cid cid ku xadgudbaysa male tuug ma qabno waxa ma qabno jiingadooxunaan gelina kun shil ama kun iyo laba boqol doolaraan gelin cid naga jabsaysa male waa magaalo aad iyo aad oo u fiican amnigeeda oo xamarka fiicantaa waay beema kuu sheega aniga xamar waa ku dhashay waana ku soo kori aabey dhimashadiisa ma arkin adeerkay dhimashadiisa ma arkin hooyadeeda toban iyo shan sano ma arkin xasan oo xerada qaxootiga ee xagardheer kule macmacaan ayaa mar kale ka hadlaya waxa uu iibiyo iyo shaqadiisa walaahi bilaanaad waxaan gadaa aan ku iimaan qabaa buskudkaas iyo xawladaas aangada iyo sharaabkaas intaas aan ku iimaan qabaa ma ihi dadka oo damac dheero oo adduunya soo arki ma ihi adduunya waa soo arki meel kasta adduunka dalka waa tegi ma famte dadka kale waxaa waaye jibsiay duwaayaan sabaayday duwaayaan beriiday karayaan baastay karayaan ani waxaas niidee maba ku jirta intaan ani ligu soo koriy oo daar aan ka dhisanay xawladaas iyo buskudkaas iyo cabitaankaasa daar aan ka dhisnay beema kuu sheega iyo mashmashkaas iyo bajiidaas
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaanan ka bixinaan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed deereh dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka
xibada kalgacalkee aan ku nahay mataanaha sida maanka ugu dhigay miyikaaga ugu hay mixibada kalgacalkee aan ku nahay mataanaha sida maanka ugu dhigay miyikaaga ugu hay hodane siduu iigu magan yahay adna maamulugu noqoambuawan miskisho maali qudha ka shaydan xiisaagu kama mahan kama mahan jacaylkeenna muuhashadu siduu iigu magan yahay adna maamulugu noqo
guudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska toodaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tibinayay anigoo cabdisalaan salad iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo barnaamijka barnaamijka xiga intaan dib u kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa ammaana alla
shaqiinan hedhemalabka